waa hagaag dhegeystayaal meel walbooda nagala socotaan iyo si walbaba maqalka warbaahinta idin kusoo gaarayo waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak iminkana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka tartan aqooneedka andalus sanada kun afar boqol lix iyo afartan hijri oo sanadan aad kadada dhegeysanaysaan warbaahinada islaamiga ee kalaha andalus iyo alfurqaan
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan waa jimco taariikhdan ay ku beegan tahay toddobada bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri waxaa sannadkan tartan aqooneedka andalus ku qaybgelaya koo iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaasoo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug mar kale waxaa caawa miiska iyo mikrofoonka andalus ku tartami doona inshaa allahu tacaalaa majmuucada ba oo ay ku jiraan wilaayaadka islaamiga shabeellada dhexe jubbada dhexe galgaduud gedo iyo baay waxaan filayaa inay diyaargaroobeen waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo barteena life streamka ku soo dhowaada mar kale tartan aqooneedka andalus ee bisha ramadaan waa hagaag dhegaystayaal inta aanan gudagelin barnaamijka caawa aan soo dhoweeyo alustaad abu ibraahim jasaak allahu khayran bashiir inta aynaan gelin barnaamijka aynaan gelin waxaan rabnay insha allahu tacala inaan ka horreysiino habeen dhaweyd waxaan sheegnay in majmuuco ka tirsan majmuucaadka ay soo gudbisatay waraaq ay ku dalbanayso in dib loogu fiiriyo su'aal laga qalday islamarkaana iyagoo soo raaciyey xujooyinkooganba daliilkii ay ku doodayeen inta aanaan ka jawaabin ayaa haddana waxaa soo raacday iyadana mid kale marka labadaba insha allah ta hore oo shabeellada hoose ahayd iyo warqadda labaad oo ka timid majmuucada wilaayada galgaduud labadoodaba caawayaan hadda intaynaan barnaamijka gelin haddii ay wax heleen iyo haddii kaleba insha allahu tacaala loo kala caddayn doonaa amba la ganaaxi doonaa haddii aan ku horeeyo shabeellada hoose su-aashoodii oo ahayd habeenkii ugu horreysa baxday waxaa la weydiiyey tirada axaadiista qudsiga ee ku jirtay al arbaciina nawowi waxay ku jawaabeen iyagu saddex annaguna waxaan ku saxnay afar baan ku saxnay marka hadda waxay hor fadhiyaa sheekh saliic oo eesha soo mariyey bal haddii ay ku jiraan aqwaal kale iyo wax khilaafay haddii uu ku jiro isagaan kusoo dhoweynayaa sheekhana tafadal insha allah بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد jawaabta intaanan gudagelin waxaa rabaa laba masalo inaan baraarujiyo masalada koowaad habeenkii koowaad musaabaqada ugu horeysay waxaan baraarujinay musaabaqada hadafkeeda inuu yahay kala faa'iidaysi inay tahay iyo aqoon kororsi taa waa siday u taagan tahay tan labaad annaka haddaan nahay guddiga markii su-aasha jawaabteeda ansaxayno oo sidaa noo muuqato oo nala xoog badan ayaan ku jawaabaynaa haddii wax kale ay noo soo baxaan walaalaha intay noo faa'iideeyaan annagoo culays naguma ahan sida sawaabka inaan u laabanno markaan walaalaha marka hore taas ha ogaadeen habeenkii koowaad musaabaqada majmuucada shabeelle sufla waxaa la weydiiyey su-aashaas oo ahayd kam al axaadiid alqudusiya fi larbaciin annawowiya markaan waxay ku jawaabeen waa saddex waa laga khalday annaka waxaan sheegnay inay afar tahay walaalaha markaan cabasho ay muujiyeen baxdi ay soo qorteen oo ay leeyihiin axaadiidulqudusa kitaabkaas waa saddex hal xadiid oo ka mid ah xadiidka cabdullahi bin cabaas ina allaaha kataba alxasanaati wasayi'aat ayaa waxay dhaheen siyaaqiisa xadiidulqudusi ma ahan balse ishkaalka wuxuu ku jiraa cibaarada fii maa yarwiihi can rabbihi cibaaradaasna culimmada xadiidka sharaxeen ayaa ka hadlay ixtimaal inuu ku jiro kadibna kutubo ilaa toban kitaab gaaraya masaadir ah ayay noo direen inaan soo hubino masaadirtii bixamdulilaahi tacaala waan soo baarnay wixii aan ku soo aragnay khulaasadeediina hadda idinla wadaagaynaa marka marka koowaad waxaa la rabaa oo laisku haysta kitaabka arbaciinka oo afartan iyo laba xadiidka ku kooban yahay axaadiidta ku jirta oo xadiidulqudusiga ah waa imisa marka koowaad markaan waxaan rabna horta xadiidulqudusi maxaa la yidhahdo culimmadu maxay ku tacriifiyeen alxadiidu alqudusi tacriifkiisa waa huwa maa udiifa ilaa rasuuli illaahi sala allahu caleyhi wasalam wa asnadahu ilaa rabbihi caza wajal alxadiidu alqudusi waxaa la yidhahdaa xadiidka oo rasuulka loo nisbeeyey rasuulkana allah u tiiriyey oo sida maalan qaala rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalam wa asnadahu ilaa rabbihi caza wajal ama qaala rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalam fiima yarwiihi can rabbi ama qaala allahu tacaala fiima rawaahu canhu rasuuluhu sala allahu aleyh wasalam waxaa kale lagu magacaaba xadiidka alxadiid alilaahina waa la yidhaahdaa alxadiid alrabbaanina waa la yidhaahdaa culimmadu waxay isla ogol yihiin xadiidka xadiidulqudusiga ah raawiga warinayo laba siiqo inuu isticmaalayo siiqada koowaad waa qaala rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalam fiima yarwiihi can rabbihi siiqada koowaad waa siiqada labaadna qaala allaahu tacaala fiima rawaahu canhu rasuuluhu sala allahu caleyhi wasalam labada siiqadana waa isku macno waayo haddaba markaan xadiidkan cabdullahi bn cabbaas oo hadda laysku haysta xadiidulqudusi miya ama xadiidu nabawi miya markii aad fiiriso labada siiqo oo xadiidulqudusi ku soo oroorayeen ayuu ku soo orooray nuskhooyinka arbaciinka alimaamu nawowi soo qoray isma khilaafin jamiicu nusakh waa isku mid masaadirta xadiidka loo nisbeeyey bukhaari iyo muslim ayaa alimaamu nawowi ayuu u nisbeeyey bal wuxuu yidhi xuruuftan ay xuruufta oo meesha ku qoran ayaa bukhaari muslim ugu qoran yihiin imaam axmedna waa wariyey fiima yarwiihi way ku taalla markan fiima yarwiihi can rabbihi siiqadaas marka koowaad waxay ku tusinaysaa xadiidka inuu yahay xadiidulqudusi waa jaanibka koowaad thaaniyan culmo fara badan culummada muslimiinta ka mid ah ayay waxay jesmiyeen xadiidkaas inuu yahay xadiidulqudusi culummadaas waxaa ka mid ah alxaafid ibn xajar asqalaani kitaabkiisa fatxulbaari abulxasan cubaydullaahi ibnu moxamed almubaarak fuuri kitaabkiisa mircaatulmafaatiix saas oo kaleeto alustaad adoktor muusa shaahiin kitaabkiisa fatxulmuncim alimaam moxamed ibn cali bn aadam kitaabkiisa albaxr almuxiid asheykh moxamed ibnu saalix cutheymiin kitaabkii sharxa arbiciinka sheykha la yidhaahdo xusein cabdira'uuf kitaabkiisa hidaayatu saari tahdiibu manaari alqaari isagana saasuu u jesmiyey sheykha la yidhaahdo moxamed xamza ibnu moxamed ibnu qaasim kitaabkiisa manaaru lqaari sharxu mukhtasar saxiix albukhaari oo asheekh cabdiqaadir arnaawud soo muraajaceeyey isagana wuu jesmiyey asheekh abu cabdiraxmaan almaxlaawi kitaabkiisa qabsun min nuuri nubuwa isagana saasuu u jesmiyey marka intaas culummada islaamkai kheyrkoodii waxay sheegeen xadiidkaas inuu yahay xadiidulqudusi thaalitan waxyaabaha ku tusinaya xadiidkaas inuu yahay xadiidulqudusi xadiidka wuxuu ku soo orooray alfaad oo cadcad oo xadiidulilaahi ama xadiidulqudusi mooye wax kale aan ixtimaali karin oo waxaa ka mid ah lafdi alimaamu albukhaari wariyey min xadiidi abi hureyra oo markaas qaala yaquulu allahu tacaala idaa araada cabdii an yacmala sayi'atan falaa taktubuuha idaa araada cabdii iyo xadiid alimaamu muslim wariyey min xadiidi abi hureyra qaala rasuulu llahi sal alla aleyh wasalam idaa hama cabdii bisayi'atin wejka afaraad culmo fara badan alaxaadiidu alqudusiya ay qoreen ayaa xadiidkan ku soo dareen sida sheekha la yidhaahdo jamaal moxamed cali ashuqayri intaas markaan waxay ku tusinaysaa xadiidkaas inuu yahay xadiidulqudusi intaa kadib markaan u laabanno walaalaha ee masaadirta ay noo celiyeen markaan u laabanay waxaan aragnay waxyaabo tarkiisina xoojina xadiidkiina xadiidulqudus uu yahay ixtimaaliyadda culimmada ay dhaheen walaalaha ay soo qoreen kutubtaas waa kutub oo muctamad ah waxayna caddaysay ixtimaaliyatu hada alxadiid ixtimaaliyadaas ayaa rooga habay in la fahmo ixtimaaliyadda ma ahan xadiidkan xadiidulqudusi waaye ama xadiidulnabowi ma ahan ixtimaaliyad waa war uu soo naqlay alimaamu alkirmaani oo kulligoodna marka halkaas ay ka soo qaadeen ixtimaalkan waxaa weeye markii ay sheegaan xadiidulqudusi xadiidkan rasuulka sal alla aleyh wasalam wuxuu yidhi fiima yarwiihi can rabbihi maxaa loo dhahay iyadoo la ogyahay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wax kasta uu sheegaya ilaahay inuu ka warinaya markaasaa ee, al- kirmaani ugu horeeyey kitaabkiisa alkawa- alkawaakib addaraari ayaa wuxuu yidhi maqsuudka hadalkan waxaa weeye saddex arrimood waaye imaa in la caddeeyo annahu min alxadiidi alqudusiya ama bayaanu maa fiihi min alisnaadi asariix ila allahi xaysu qaal ana allaha kataba Een, aw bayaanu alwaaqic yacnii xadiidulqudusi inuu yahay darteed ayaa fiima yarwiihi loo dhahay ama in la caddeeyo caddayntaas cad ku sugan ama waaqic in la caddeeyo axaadiidta kaleeto axaadiidu nabowi rasuulka inuusan ilaahay ka warin inaysan jirin taas ayay markaas ay diidan yihiin laakiin kama doodayn xadiidka xadiidulqudusi miya ama ma ahan E, imaamka labaad walaalaha ama masderka labaad cumdatulqaari sharx saxiix albukhaari isagana waxaa weye warkii oo laftiisa oo kirmaani laftiisa ayuu soo naqliyey masderka saddexaad oo fatxulmuncim oo sharxu saxiix muslim oo walaalahay soo qoreen isagana markii aan fiirinay wuxuu caddeeyey xadiidkan inuu yahay xadiidulqudusi oo waxaa laga yaaba walaal dadka qaarkood inaysa fahmin wadaadkaas laba xadiid uu sheegay xadiid abu hureyra uu leeyahay oo xadiid nabowi ah iyo xadiid ibn cabaas oo xadiidulqudusi ah markaasaa wuxuu ku tacliiq labada xadiid isagoo ishaaraya awxa allaahu ilaa nabiyihi sala allahu calayhi wasalam an yubashira ummatahu bihada calaa usluub alxadiid annabowi xadiidka abu hureyra uu la jeeday haddana mar labaad wuxuu yidhi wa awxaa ilaa nabiyihi sala allahu calayhi wasalam an yub- an yuballiga ummatahu calaa lisaani rabbih wa biusluub alxadiid alqudusi xadiidka ibn cabaas uu la jeedo markan labada xadiid oo intuu isku xiijiyey hal mar uu sharxay kaatan xadiid nabowi waay kan xadiid alqudusi waay marka isaga wuxuu nasgaray wadaadkaas xadiidkaas inuu yahay xadiid qudusi masderka afaraad albaxru almuxiid oo alimaam maxamed bin cali iskale isaga markuu soo naqliyey warkii ibn xajar ku kaaftoomay wuxuu yidhi qaala fi lfatixi haada min alaxaadiidi alilaahiya war kale maba sheegay wuxuu ka mid yahay axaadiida qudusiga ah kadib ibnu xajara wuxuu yidhi waxaa dhici karta rasuulka ilaahay inuu toos uga soo qaatay waxaa kala dhici karta malaq inuu u soo maray oo malaq loo soo marisay saasaa xoog badan oo yidhi intaas ayuu uga baxay wadaadkaas kaleeto masderka shanaad een, waa fatxulbaariga ayay noo celiyeen fatxulbaari ibnu xajar waxaa warkiisu wacad yahay wuxuu yidhi qowluhu fiima yarwi can rabbi haada min alaxaadiidi alilaahiya inuu yahay xadiidulqudusi war kale ma gelin ixtimaalkuu geliyey waa maxay xadiidulqudusi waaye rasuulka ilaahay inuu toos ugu soo qaatay oo waasita la-aanna waa ixtimaal malag inuu u dhexeeyeyna waa ixtimaal waay laakiin inuu qudus yahay wax ixtimaala ma gelin masderka lixaad waa kitaabka la yidhaahdo allaamic asabiix bisharxi as- aljaamici asaxiix oo iska leh birmaawi isagana markii xadiidku uu sheegay fiima yarwiihi can rabbihi wuxuu yidhi alkullu wain kaana min rabbih liannahu sala allahu calayh wasalam maa yandiqu can ilhawa ilaa ana haada ima min alaxaadiidi alqudusiya ow araada isnaadahu sariixan ila allahi tacaala tafkhiiman lahu ow bayaanan liwaaqicin waa warkii kirmaani laftiisa isagana saas ugu soo naqliyay masderka toddobaad waa mircaatu lmafaatiix sharxu mishkaati almasaabiix abulxasan almubaarafuuri wal iska leh Ee, wuxuu sheegay xadiidka cabdullahi ibn cabaas alfaada uu leeyahay ayuu sheegay markaasa wuxuu yidhi mubaarak fuuri wawaqaca fi الصaxiixayni wاlmusnad bacda hada fima yarwi can rabbihi caza wajal ay alxadiiثu min alaxaadiiثi alilaahiya saas u jeesmi isagana kadibna ixtimaalkii ibn xajar uu sheegay ima ilaahay inuu toos ugu soo qaatay ama malag in loo marsiy uu sheegay toddobadaas masder oo hore walaalaha laftoodii way Ay noo direen.
fahamsanaayeen Ah, toddobaasay noo direen sooma toddoba la- saddex kale ku dareen Ah.
toddobadan xoogaa ixtimaaliyada ay u sheegeen Mm.
saddex masder kaleeto waxay dhaheen way caddeeyeen ay ku dareen Se- toddobadaas ixtimaala geliyeen marka ixtimaalkaas kaas ay ahayd Ah, sheekhana jazaaka allahu khayr in kasta oo eh, wakhtiganayna hayo barnaamijka badankiisiina sugaayo ma jiraan culamo iyagu qaba markaa saddexdaas maxayse deliishanayaan anagoo soo kokoobayna waa saddex culummo ka mid ah oo wadaadka la yidhaahdo alharari oo kitaabkan alkowkab alwahaaj iska leh waa warka ugu cad wadaadkaasa iskale wuxuu yidhi wayuxadidu bimacnaahu laa bilafdihi fahuwa xadiidun nabawiyun laa qudusiyun xadiidkan waa xadiid nabawi waaye xadiid qudusi ma ahan wadaadkaas waa wadaadka koowaad wadaadka labaad waa ibnulmulaqin isagana wuxuu yidhi xadiidka wuxuu iqtidahiisa keensanaya min alaxaadiid ilaahiya inuu ka mid yahay laakiin walaysa almuraadu daalika muraadka sidaas maahan inama almuraadu fii ma yaxkiihi iyo wadaad cadiyatu saalim la yidhaahdo isagana uu yidhi haada alxadiidu nabowi shariif saddexdaas wadaad ayaa warkoodii u baahan in laga jawaabo haddaan soo koobno wadaadka harari wadaadka harari warkiisoon soo koobaya harari wuxuu ku bineeyey xadiidka lafdigiisa lafdigii kalaamka ilaahay ma ahan yacnii wuxuu qabaa madhab oo ah xadiidulqudusiga lafdan oo macnan min allah inuu yahay taana culimmada isku khilaafeen culimo badana waxay qabaan xadiidulqudusiga lafdigiisa rasuulka iska leh macnaha ayaa ilaahay iska leh waa wejka koowaad wejka labaad warkiisa oo harari waa daahirka wuyuu khilaafsan yahay culimmadana waxay qabaan xadiidka haddii laga bilaabo fiima yarwiihi inuu xadiidulqudus u yahay wejka saddexaad harari jesminta uu jesmiyey xadiid nabowi wuxuu khilaafsan yahay qof isaga ka horeeyey zaman ahaan kana cilmi badan xadiidkan ugu ibnu xajar asqalaani heyrkiisa uu khilaafsan yahay markii harari ibnu xajar isqabsadaan xadiid ibnu xajara iska leh daahirkana isaga u dhow ama wadaadkan kaleeto ibnulmulaqin warkiisa waxaa radiyey oo ka jawaabay ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa alfatxu almubiin bisharxi alarbaciin ayuu ku jawaabay wuxuu yidhi waljasmu bidalika nafyi fiihi nadarun lianna kila alamrayni muxtamilun bal ilawalu aqrabu ila asiyaaqi wa ila alistilaaxi wuxuu leeyahy sida hore inuu xadiidulqudusi yahay ayaa waaqi oo dhow warka ugu dambeeya maxamed cadi ibni saalim warkiisa isaga lagama qaadana wuxuu yidhi hada alxadiidu annabawiyu shariif ayuu dhahay ma anfin inuu xadiidulqudus uu yahay xadiidulqudusiga rasuulku waa loo idaafayn karaa oo liannahu almukhbiru biha can illaahi sida ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa oo ku sheegayo arbiciinka ku sharxayo markan khulaasada jawaabta waxaa weeye markii aan fiirinay sida sawaabka ah oo ishkaalkana aan ku jirin xadiidkaas waa xadiidulqudusi inuu yahay inuu yahay nacam jasaaka allahu khayran kulley warka sheekhu waa cadyahay waxaan ku cegsiin doonaa su-aasheenii labaad laakiin wax yaroo dhex taala insha allah xiro انشروا معارفا هيا انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا فكل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تكبر دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا لم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا لننطلق لننطلق لننطلق لنعلى لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق لنعلى لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غربت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هيا إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى ومنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا
bismillahi raxmaan raxiim waxaan hore ugu sii soconaynaa su-aashii labaad ee iyadanaan rabnay inaan hawsheeda gallo waxay ahayd habeenkii afraad ee tartanka su-aasha la weydiiyey tartamayaashii galgaduud maa huwa almutawaatiru cinda alcaruudiyiin kulley jawaabay bixiyeen waana laga qalday iyaguna sidoo kale waxa ay keensadeen iyaguna sidoo kale waxay keensadeen daliilkoodii iyo waraaqadoodii iyagana waa looga jawaabay insha allah waxaan kusoo dhaweynayaa sheekh abu maxamed bismillaah galgudu waxaa la weydiiyey su-aal caruurta ka imaanaysay waxaa la weydiiyey maxaa loo yaqaanaa mutawaatir musalaxaas cinda alcarudiyiin waxay ku jawaabeen een, jawaab dhahaysay waa xaraf xarakaysan ma u dhexeeya laba shay oo reeban marka haddaan soo koobno ereyga mutawaatir cinda alcaruudiyiin saddex macno ayaa loo isticmaalaa macnaha koobaad oo asalka waxaa weeyaan waa markii qaafiyada labadeeda saakin uu u dhaxeeyo xaraf xarakaysan markaas waxaa la dhahayaa waa qaafiya oo mutawaatir ah sax
taasa horta u weyn asalkaa bacdu alcaruudiyiin waxay samaynayaan xarafkii xarakaysnaa bay waxay leeyihiin mutawaatir bacduhumna xarakadii buu leeyahay mutawaatir marka saddex isticmaal baa jirta midda asalkaa waa qaafiyada oo bayna saakinihaa xarfu mutaxarik isticmaalka labaadna waa isla xarafkaas kan saddexaadna waa xarakada dhammaanna waa sax waa garta marka een, mid ka mida bay ku jawaabeen waa garta marka waa jawaab saxa jawaabtii marka waa dib baa laga siinaya nimankaas jazaaka allahu khayra Een, kulley waxaa xukumay abu maxamed in su-aashaasi ay celis tahay galgaduud laakiin su-aashii ka horreysay ee sheekh huseyli aynu u dhiibnay dhammaan xujooyinkii sheekhu si dheer ayuu uga jawaabay ragga shabeellada hoose wax xujo ah ay waa loo waayey iyaga tobankii darajo ee la siiyey dib baa looga celiyey raggana tobankoodii waa heleen jazaakum allahu khayran barnaamijkan gelayna
waan filayaa tartamayaasha iyo dhegeystayaasha in ay wada garteen insha allahu tacaala markan waxaan toos u gudageli doonaa qeybihii tartanka caawa waxaa horjeeda yaala markan shan warqad oo ay ku qoran yihiin magacyada majmuucaadka caawa ka qeybgelaya barnaamijka tartan aqooneedka majmuucada ugu horeysa ee caawa barnaamijka lagu daafuri doono waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe
فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غرت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا يا إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دانا majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe nambarada kow ilaa iyo shan mid ka qabsada insha allah
نمبرك لما قبسنا
nambarka labaad ee barnaamijka hay macad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada shabeellaha dhexe sidee noo maqashaan وحياتك يا ليتا وحياة قدر haye waan ku daraynaa ilaa aad ka tidhaahdaan codka waa fiican yahay haatan sidee noo maqashaan صوتي عام haye waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay fii suurati almu'miniin aayatun istadalla biha alculamaa'u calaa taxriimi alistimnaa famaa hiya fii suurati almu'miniina aayatun istadalla biha alculamaa'u calaa taxriimi alistimnaa famaa hiya waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah daqiiqad iyo barka way bilaabatay la socda insha allah
ودي عن الشبهنا وقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
haddaba su-aashii ugu horreysay la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay bixeen guddigan ku celinaya insha allah tacala alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe oo ahayd su-aashoodii koowaad macnaheeguna ay ahayd suuratulmu'miniin waxaa ku jirta aayad loo deliishado culimmadu u deliishadaan waxaa loo yaqaana istimnaa istimnaa inuu xaaraan yahay aayaddii baa la weydiiyey si sax ayay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha dhexe waxaay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada labaad ee caawa ka qaybgelaysa barnaamijka waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيخ أملا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بنا haye nambarada kow ilaa iyo shan mid ka qabsada insha allah
ينبغي كلاد برنامج nambarka koowaad ee barnaamijka majmuucada gedo iyo su-aalaha ku xusanay mucaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh majmuucada gado sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مش عم بنقول محمد haye waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay fii suurati alaxsaabi aayatun istadalla biha alculamaa'u lidami tufayliyiina famaa hiya fii suurati alaxsaabi aayatun istadalla biha alculamaa'u lidami tufayliyiina famaa hiya waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqad iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah
آياتنا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta ay bixeen guddigan ku celinaya insha allahu tacala ya alustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ahayd su-aashii ugu horreysay ee la weydiiyo macnaheeguna uu ahaa suuratl axsaab waxaa ku jirta aayad culimmadu ay u deliishato nimanka la yidhahdo tufayliyiinta ee caydooda amba in wax laga sheego si sax ayay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada gado waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo markana waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad ee barnaamijka ka qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bay
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمري مع شيئا أملا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والمينا haya nambarada mid ka qabsada
نمبر صدحات برنامجك
nambarka saddexaad ee barnaamijka iyo majmuucada wilaayada islaamiga ee bay assalaamu calaykum majmuucada wilaayada islaamiga baay sidee noo maqashaan عدك عدك لأن
haye waa yahay mar kale sidee noo maqashaan أسعد عدك
haye waxaad qabsateen lambarka saddexaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay fii suurati albaqara aayatun fiiha aktharu min khamsata cashara shucbatan min shucabi aliimaani famaa hiya fii suurati albaqara aayatun fiiha أكثر من خمسة عشر شعبة من شعب الإيمان فما هي وأن فيليا إناد قراتين وأد كسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bay daqiiqada ibarka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bay daqiiqada ibarka way socotaa la socda insha allah
هذه جوابتي أدام تجاه إن شاء الله تعالى قوله تعالى ليس البر وأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bay jawaabtay bixiyeen guddigan ku celina insha allahu tacala yaal ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay oo ka imanaysay dhanka alqur'aanu wa culuumuhu macnaheeguna uu ahaa suuratulbaqara waxaa ku jira ee, shan iyo toban qaybood oo iimaanka in ka badan ay ku soo aroortay hal aayad aayaddaa la weydiiyey si sax ay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada baay waxa ay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay markan waxaan eegi doonnaa majmuucada afraad ee barnaamijka ka qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودونها haye nambarada mid ka qabsada
لمبر كشناب nambarka shanaad ee barnaamijka hay macad assalaamu calaykum majmuucada jubbada dhexe sidee noo maqashaan تسعة iyo waxaad qabsateen nambarka shanaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay hunaaka sabcatu xuruufin khalat minhaa suuratu alfaatixati udkur arbacatan minhaa hunaaka sabcatu xuruufin khalat minhaa suuratu alfaatixati udkur arbacatan minhaa waan filayaa jubbada dhexe inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
حركة فا حركة ظاء حركة جيم حركة زاي mar kale ku celiya
زاي حركة تاء حركة حركة زاي حركة ظاء حركة جيم لحركة تاء حركة تاء haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabtay bixin guddigan ku celina insha allahu tacala ya alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ahayd waxaa jira sad- eh, toddoba xaraf oo k- aan ku jirin suuratulfaatixa aan ku jirin afar ka mida sheegaa la weydiiyey afar waxay sheegeen xarfu thaa iyo jiim iyo zaay iyo dhaa saddexda kale annagaa ugu darayno alfaau walkhaau washiin weeyaan markaa si saxa ay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada dhexe waxa ay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe markan majmuucada shanaad ee u dambaysa ee galguduud ayaan soo gelin doonaa insha allah
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمري مع شيخ أملا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galguduud assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولون ayaa nambarka ugu dambeeya qabsada insha allah
واقفنا
waa nambarka faraad
asalaamu calaykum majmuucada galgaduud is- mar kale sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله سوى نفسنا إذن مغلنا haye waxaad qabsateen nambarka afaraad ee barnaamijka ee soo haray waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay maa hiya aayatun yustadallu biha calaa mashruuciyati takbiiri ciidi alfitri maa hiya aayatun yustadallu biha calaa mashruuciyati takbiiri ciidi alfitri waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqad iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah majmuucada tar- tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta
جوابك هذا كبينا وقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون mar kale ku celiya
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabtay bixin guddigan ku celina insha allahu tacala ya alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ka imanaysay dhanka alqur'aan wa culuumuhu macnaheeguna uu ahaa maxay tahay aayadda loo deliishado takbiirta ciidulfidriga inay mashruuc tahay si sax ay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada galgaduud waxa ay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan kelimadii dhextaalka ahayd oo caawa ciwaankeedu yahay salaada oo lagu qushuco waxaa halkani ka soo jeedinaya asheekh abu saciid azeelici الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن إخواني في الله علي وحنكسو حضلني الصلاة ومكانتها في الإسلام أدلة قار كسو أرورتي وان صوت المعني salaada fadaa'il badan ay leedahay dunuubta way dhaafta addoonku nuur ayay u noqotaa ee dad fara badan isaga ka horeeyay u gaari karaa salaada wakhtigeeda lagu tukado acmaasha ilaahay ugu jeceli ayay ka mid tahay balse salaada nuxurkeedii waa khushuuc waaye caawa insha allahu tacaala waxaan isxusuusinaynaa ahamiyatu alkhushuuci wa qiimatuhu fi salaa khushuuca ahamiyadda uu leeyahay iyo qiimihiisa salaada dhexdeeda walaalayaal khushuuca waa ruuxu salaati wa lubbuha salaada nuxurkeedi waa khushuuca khushuuca luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa asukuunu waalinkhifaadu waalhuduu deganaanshaha ayaa la yidhaahdaa wa khashicat alaswaatu liraxmaan yacnii aswaaddii ay ilaahay u khushuucday markan khushuuca micnihiis waxaa weeye qalbiga oo jilco oo markaas ilaahay subxaanahu watacaala xusuusto haddii qalbiga oo khushuuco xubnaha kaleetana way raacayaan liannaha taabicatun lahu nabigullaahi calayhi salaatu wasalaam alaa fi ljasadi alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb markan qalbiga hadduu khushuuco xubnaha kaleetona way khushuucayaan alkhushuucu fi salaati waxaa lagu wadaa walaalayaal xuduuru lqalbi beyna yaday illaahi subxaanahu watacaala wa sukuunu ljawaarix waistixdaaru maa yaquuluhu lmusalli aw yafcaluhu min awali salaatihi ilaa aakhiriha in qalbiga uu soo xaadiro ilaahay hortiisa subxaanahu watacaala xubnahana inay degaan oo marka qofka salaada uu galo dhaqdhaqaaqi iyo xarakaadka inuu joojiyo oo qofka inuu soo istixdaarsado uu la socdo waxuu ku hadlaayo iyo waxuu samaynayo salaada bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda isagoo markaas maskaxda gashanaya cadamatallaahi jala jalaaluh wa qurbahu min cabdi ilaahay weynankiisa ilaahay dartiisa masaajidku u soo gashay ama ilaahay dartiisa salaad isu taagtay ilaahay waa kuu dhow yahay wa annahu beyna yadayka yunaajiika markii salaada aad ku jirto allah subxaanahu watacaala hortaadii ayuu ahaaday allah waa kula sheekaysanaya haddaba waxaa jira waxyaabo qofka salaada inuu ku khushuuco ku xambaaraya waxaa ugu horeeya alkhawfu min allahi tabaaraka wa tacaala wa muraaqabatuh waashucuuru biqurbihi min cabdih qofka ilaahay inuu ka baqayo oo ilaahay muraaqabaynaya uu dareensan yahay ilaahay addoonkiisa inuu u dhow yahay mar kastoo qalbiga uu ku buxsamo bimacrifati illaahi wa maxabatihi wa khashyatihi wa khawfih wa rajaa'ih qofka khushuuciisa aad buu u xoogaysanaya waayo maxabada iyo rajaha iyo khawfka waa umuuraha qofka camalka ku kiciya intaas waaye saa darteed ayaa culimmada qaarkood waxay dhaheen man cabada allaha bilxubi waxdah fa huwa zindiiqun waman cabadahu bilrajaa'i waxdahu fa huwa murji waman cabadahu bilkhawfi waxdahu fa huwa xaruuri waman cabadahu bilxubi waalkhawfi waalrajaa fa huwa mu'minun muwaxid markan cibaadada arkaanta ay ku taagan tahay waa jecelka allahaad jeceshahay iyo cabsida ilaahay ka cabsanayso rajada ilaahay rajaynayso khushuuca amarkiis aad ba u weyn yahay ilaahay subxaanahu watacaala wuu ammaanay dadka ku sifooway khushuuca qaala tacaala qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waxaa liibaanay mu'miniinta oo salaadoodii ku khushuucay alcalaamatu ibnulqayim ayaa kitaabkiisa madaarij saalikiinka ay wuxuu dhahayaa callaqa allaahu falaaxa almusaliina bilkhushuuci fii salaatihim fadalla calaa ana man lam yakhshac falaysa min ahli alfalaax ilaahay subxaanahu watacaala dadka tukanaya guushoodii iyo liibaantoodii wuxuu ku xiray salaadooda inay ku khushuucaan arrinkaas waxaa laga qaadanaya qofkii salaadiisa aan ku khushuucin inuusan ka mid ahayn min ahli alfalax haddaba rasuulku wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka khushuuca in la qaadayo dadku way tukanayaan laakiin salaad markay ku jiraan qalbigooda wuu maqan yahay nabi huri calayhi salaatu wasalaam awalu shayin yurfacu min hadihi alumma alkhushuucu xataa laa taraa fiiha khaashican rawaahu tabraani min xadiid abidarda waxa ugu horeeya ummaddan la rafcinayo waa khushuuca ilaa aadan arag qof oo tukanaya oo khushuucsan markaan salaada eh, khushuuca maadaama uu yahay salaada ruuxeeda lubigeeda waxau u baahan yahay qofka inuu isu diyaariyo asbaabta khushuuca keenta inuu ku dadaalo culimmada waxay sheegeen asbaabta khushuuca keenta laba arrimood inay tahay arrinka koowaad qofka inuu soo jiito wax allaal wixii waajibiya khushuuca oo quwatulmuqtadi la yidhaahdo in salaad isu soo diyaariyo arrinka labaadna waxaa weeye qofka inuu iska zuuliyo wax allaal wixii khushuuca kuu diidaya oo kaa sarfinaya inaad iska ilaaliso aad ka dheeraato waaye oo dacfu shaaqil la yidhaahda Een, khushuuca xukunkiisa alimaamu nawowi raxmatullaahi calayhi wuxuu sheegay culimmada inay ku ijmaaceen inuu mustaxab yahay salaada dhexdeeda laakiin ijmaacaas culimmada qaarkood ayaa wargeliyey alimaamu alghazaali wuxuu u gargaaray inuu waajib yahay kitaabkiisa ixyaa culuumudiinka alimaamu alqurdubi kitaabkiisa tafsiirka inuu waajib yahay iyo mustaxab uu sheegay labaduba waa sheegay markaan khushuuca muhiimadiisa ayuu leeyahay aan ku dadaalno salaada dhexdeena aan ku khushuuco ilaahay subxaanahu watacaala hanaga dhigo kuwii salaadoodii ku khushuucay oo salaadoodii la aqbalay iyadoo dhammaystiran inahu waliyu dalika walqaadiru caleyh wasala allah wasalam calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin aad buu umahadsan yahay asheekh abu saciid aziilici iyo kelmaddii dhextaalka ayaad dhegeysateen waxaan dib ugu laaban doonaa qeybaha tartanka insha allahu tacaala انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا فكل من سار بجد وصلاة انظروا لمن يجب تكفر دوما ثقلا ثم انظروا
waa hagaag dhegeystayaal sida aad hordhac barnaamijkaba ku dhegeysateen caawa waxaa tartamaya majmuucada ba oo ay ku jiraan wilaayaadka islaamiga shabeellada dhexe jubbada dhexe galgaduud gedo iyo wilaayada islaamiga ah ee baay markan qaybihii taleefonka ayaan dib ugu laaban doonaa iyo majmuucaadka ugu horeyn waxaan soo gelin doonaa insha allahu tacaala majmuucadii ugu horeysay ee barnaamijka lagu daafuray caawa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودونا ay maca- majmuucada tartamayaasha shabeellada dhexe majmuucada tartamayaasha shabeellaha dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوانا
haye waxaa waxaad ku soo dhowaataan su-aashiinii labaad islamarkaan ah su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxayna u dhacaysaa sida tan axadu saxiixayni laa yukhariju xadiida xamaad binu salama faman huwa axadu saxiixayni laa yukhariju xadiida xamaad binu salama faman huwa waan filayaa majmuucada shabeellaha dhexe inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta
وتعي سؤال جواب سيدي أبان سكبينا والإمام البخاري
mar kale ku celiya
هدي عن سكبينا وبخاري
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabtay bixeen guddigan ku celinaya insha allahu tacala ya alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ka imanaysay dhanka alxadiid wa culuumuhu macnaheeguna uu ahaa saxiixeynka mid ka mida oo aan soo takhriijinin xadiiska xamaad binu salama ayaa la weydiiyey labada saxiixeyn midka uu yahay bukhaari ayay ku sheegeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha dhexe waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe markan majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بنا mucaad majmuucada tartamayaasha gedo assalaamu calaykum majmuucada tartamayaasha gado sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في ولك ayo su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay maa huwa aktharu kutubi sunani alarbaca cardan liaqwaali alculamaa maa huwa aktharu kutubi sunani alarbaca cardan liaqwaali alculamaa waan filayaa majmuucada gado inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
وترمذي الإمام الترمذي رحمه الله تعالى سنة كده mar kale ku celiya
والإمام الترمذي رحمه الله تعالى
haddaba su-aashii ugu dambeysay caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabtay bixeen guddigan ku celinaya insha allahu tacala ya alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ahayd su-aashoodii ugu dambeysay kana imanaysay dhanka alxadiidu wa culuumuhu waxaa la weydiiyey kutubta sunanta ee afarta ah midka ugu badan ee aqwaasha culimada soo cardiya termadi ayay ku jawaabeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada gado waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo markan majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay ayaan soo dhoweyn doonaa insha allah
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والأرض طول عمري مع شيحها أملا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بنا
majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay
شكراً.
haye waa yahay waxaad ku soo dhowaataan su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxayna leedahay sida tan maa huwa aktharu kutubi sunani alarbaca riwaayatan lixadiidi axmed binu xambal maa huwa aktharu kutubi sunani alarbaca riwaayatan lixadiidi axmed binu xambal waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tamiyaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta jawaabta waan ku dara insha allahu tacaala waa imaam abi daawuud
mar kale ku celiya
imaam abi daawuud haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay jawaabtay bixin guddigan ku celinaa insha allah tacaala ya ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee baay oo ahayd su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alxadiid wa culuumuhu waxaa la weydiiyey kutubta sunanta ee afarta midka ugu werinta badan leh xadiidka axmed binu xambal abu daawuud waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada baay waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay markan majmuucada afraad ee jubbada dhexe ayaan soo dhoweynanaa insha allah
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيخ أملا والمرء طول عمره مع شيخ أملا لننطلق لننطلق لننطلق لنعود waa hagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan markan kusii dhowaaneynaa waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa dhownahay
ay macad majmuucada tartamayaasha jubbada dhexe majmuucada tartamayaasha jubbada dhexe mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidee noo maqashaan
wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu mar kale si fiican nadin
hayo waayahay su-aashiina ah labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay man huwa saxaabiyu alladii qaalahu rasuulu sala allahu calayhi wasalama la ucallimanaka suuratan hiya acdamu suura man huwa saxaabiyu alladii qaalahu rasuulu sala allahu calayhi wasalama la ucallimanaka suuratan hiya acdamu suura waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
su-aashaas jawaabteeda waa waa abi saciid almucalla
mar kale ku celiya
abi saciid ibn almucalla
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala ya ustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ahayd su-aashoodii ugu dambeysay kana imanaysay dhanka alxadiid wa culuumuhu waxaa la weydiiyey saxaabigii nebigu sala allahu aleh wasalam uu ku yidhi waxaan ku bari doonaa suurad min acdami suwara markaa saxaabiga magaciisa la weydiiyey si sax ay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada dhexe waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe markan waxaan soo gelin doonaa majmuucada shanaad ee ugu dambeysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa dhownahay ay macad
majmuucada galgaduud mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidee noo maqashaan
wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu si wanaagsan aan idin maqalnaa hayo su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay bimaada yurmasu lixarfi alcayni fii kutubi alrijaali mithla taqriibi altahdiib bimaada yurmasu lixarfi alcayni fii kutubi alrijaali mithla taqriibi altahdiib waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamyaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta
jawaabta su-aasha jawaabteeda ugu dayno waa cinda aljamaaca
mar kale ku celiya
cinda aljamaaca
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celina insha allah tacala yaal ustaad abu ibraahim
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gelgaduud oo macnaheegu ahaa xarafka xarafka cayn ramsi ahaan maxaa loogu soo qaataa kutubta rijaasha kutubu rijaal midla taqriibi tahdiib jawaab saxa ayay ka bixiyeen sidaasi daraaddeed majmuucada galgaduud waxa ay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud waa hagaag dhegeystayaal ee mucad caaw waxaan filayaa in dhammaan ee, su-aalihii guddiga uu soo bandhigay majmuucaadka ay ka wada jawaabeen aysan waxba ka soo naqanin si fiican sidaasi daraaddeed waxaan dul maraynaa natiijadii ay caawa la yimaadeen majmuucaadkii halkan ku tartamayey oo ay ugu horeyso majmuucada shabeellaha dhexe bashiiro waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxay si sax kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey labaatan darajo ayay ku heleen majmuucada gado iyana waxaa la weydiiyey laba su-aalood si saxa ayay kaga wada jawaabeen labaatan darajo ayay ku heleen majmuucada baay sidoo kale waxaa la weydiiyey laba su-aalood si saxa ayay kaga wada jawaabeen labaatan darajo ayay ku heleen jubbada dhexe laba su-aalood ayaa la weydiiyey si saxa ayay kaga wada jawaabeen labaatan darajo ayay ku heleen majmuucada galgaduudna waxaa la weydiiyey laba su-aalood si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo waan filayaa ee mucad hal mar noo gudmar
ee majmuucaadka dhammaan caawa majmuucaadkii tartamaya bashiirow waxay la yimaadeen min labaatan darajo aad iyo aad ee, mucad maadaama ee, wareeg kala caaw uu dhammaanayo oo min saddex habeen ay tartameen majmuucaadka alif iyo ba Mhm.
haddaba mataqaana darajooyinka iyo halka la kala marayo aadayd u mahadsan tahay walaalka bashiir sida aan la soconno majmuucaadka waxay tartameen ilaa iyo lix habeen saddex habeen Ah, saddex iyo saddex saddex iyo saddex Si fiican.
majmuuco kasta waxay tartantay saddex habeen aad iyo aad Ee, sidaas daraaddeed majmuuco kasta waxaa sida saxda ah looga baahan yahay inay la timaado natiijada ah lixdan darajo ha habeen kasto labadeeda habeen kasta waxay leedahay labaatan darajo Aad.
saddex habeen oo min labaatan darajo ah waa lix waa lixdan darajo Ee, ilaa iyo hadda marka ee, meeqa majmuuco ayaan haynaa oo su-aalihii loogu talagalay ee, saddexda haween oo si toosa uga jawaabay
Een, aad ayaad u mahadsan tahay walaalka majmuucaadka kala ah Een, majmuucaadka kala ah shabeellaha dhexe mudug iyo jubbada iyo jubbada dhexe Mhm.
waxay ka jawaabeen saddexdoodii habeen min su-aalihii la weydiinaya ee labada ahaa waxay kaga jawaabeen si saxa waxayna la yimaadeen majmuucaadka saddexda ah habeen kastaba labaatan darajo majmuucuna markaas bashiiro wuxuu u noqonayaa inay leeyihiin wilaayada mudug iyo wilaayada jubbada dhexe iyo wilaayada shabeellaha dhexe si isku mid a min lixdan darajo aad iyo aad majmuucaadka xiga majmuucaadka xiga waa majmuucada banaadir majmuucada gado majmuucada galgaduud iyana waxay leeyihiin min konton darajo qaybta saddexaad
qaybta saddexaad waa majmuucaadka kale ah majmuucada shabeellaha hoose majmuucada bakool majmuucada jubbada hoose majmuucada hiiraan iyo majmuucada baay waxay leeyihiin bashiirow min afartan darajo waa tahay ee, tusaale ahaan majmuucada shabeellada hoose oo kale majmuucada shabeellaha hoose waxay horey u haysatay ilaa iyo konton darajay caawa lahaan lahayd konton ayay lahaan lahayd Mhm, horey ayaa mid looga khalday mhm.
een, maadaama ay cabasho keensadeen cabashadoodiina wax loo waayey guddiga Toban kale.
wuxuu kasii jaray toban kale si fiican sidaasi daraaddeed waxay tageen majmuucaadka ku jira Mhm.
afartanka darajo Mhm. halka galgaduud oo horey halka gal- galgaduud iyana toban laga jaray iyana waxay tagtay majmuucaadka ku jira dib kontonka loogu darajo celiyo ko- eh, tobankooda taa toban ayaa dib loogu celiyey Mhm, konton ayaa tagtay mhm.
majmuucada shabeellaha hoosene toban iyadoo hore looga jaray ayaa mid kale laga jaray waxay tagtay afartan darajo Waa tahay.
marka guud ahaan majmuucaadka kale ah mudug iyo jubbada dhexe iyo shabeellaha dhexe waxay leeyihiin min lixdan darajo banaadir gado iyo galgaduud waa min konton darajo shabeellaha hoose bakool jubbada hoose hiiraan iyo baayna waxay leeyihiin min afartan darajo bashiirow tartanku waa bilow Weli waa bilow insha allah habeeno badan ayaa dhiman insha allahu waxaan ka sugaynaa ama aan dhowraynaa insha allahu tacaala habeenanka xiga iyo wixii ka soo baxa insha allah aad buu u mahadsan yahay walaalkeen mucaad ayuu kaasi ahaa guud ahaan intaas ayaan ku hakeelaynaa barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan oo caawa ay taariikhdu tahay toddobada bisha sagaalaad sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu